walaa maanta ayay dhacday waxaa jirtay daraad ayaan tegi jirtay waxaan u socday de doorashadayda shala diyaaradda ayaa baaqatay cilad xaggeeda ka timid waxaa jira maanta xalay ayay isoo waceen qolihii diyaaradda waxay igu yidhahdeen hal saac iyo barshi wax nin soo galo eelaboorka saatii hal saac iyo bar markay ahayd ayaan eelaboorka galay walaalo marka waxay igu yidhaahdeen sideedii markay ahayd wiilal baa ila socday saddex wiil oo wiilasheedii kamid ah baa ila socday boodi baska ayaa loo diiday ayagii baa loo jaray anigii waa laigu diiday waxaa laigu yidhi tigidkii baa laigu soo celiyey warqadiisii waxaa layidhi xildhibaanada waxaa haysata nabad sugidda marka saas darteed boodi bas uma jari karno waan gartay marka ma laguu sheegay sababta rasmiga ah ee lagu haysto ee lagu joojiyey maya walaalo madaxda madaxda naga sarreysa ayaa amar nagu soo siibtay bay yidhaahdeen wiilashii meesha joogay marka naga raadlaao bay igu yidhaahdeen waa arrintaas cidda w cidda ku haysato iyo waxa lagugu haysto idinkaa ka xisaabtami karo laakiin annaga amar baa nalsiiyay bay igu yidhahdeen waan gartay markaa ma la xidhiidhay dabcan waa la kala yaqaanaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta mas-uuliyadda shaqada ku haysta ee dowladda iyo qaybaheeda kala duwan aduu xildhibaan baa tahay ma la xidhiidhay hay-adaha amniga ee laguu sheegay sa haddaad la xidhiidhay maxay ku yidhaaheen waa raadiyey hay-adda sirdoonka qaranka ee taliyaha ma joogo hadda ma kuma sugno laakiin markaas nin ay magaciisa ii sheegeen haddana aana rabin inaan sheego ayay wiilasha igu codsadeen inaana sheegin ayay ii sheegeen waana raadiyey asaga waa wacay wuuna iga taban waayey telefoonka marka waa kasoo tegay wiilashii dee waxaan anigi wiilasha isla sii joogna meesha ma jirin waxaan u imid guddoomiyihii baarlamanka baarlamanka ayaana ka hor sheegay hadda baarlamankay hortaala saa jawaabta laga sugaaya insha allah guddoonkai hortaala waan gartay xaggeed u socoto safarkaaga ku jihaysnaa waxaa u socday degmo la yidhaahdo luuf oo ka mid ah deegaanada gobolka waan gartay deegaan doorashadayda ah maxaayd ujeedada socdaalka safarkaagu markaa
inaan deegaan doorashadaydi tago dadkeydii deegaan doorashadaydii meesha hooyadii adaybaa degan deegaanka layga soo doortay wey inaan dadkaas u tago wakti lasoo qaato muddo toban casho ayaan baarlamanka fasax ka qaatay marka inaan meeshaas tago ayay ahayd socodkayga wax kaloo dhib ahoo ku jiray ma jirin waan gartay haddaan ku weydiiyo adiga markaad tidhaahdo aada eegto dee xaaladaadi siyaasi baa tahay ama de xildhibaan baa tahay oo ka mid ah golaha shacabka ee soomaaliya xaaladan in lagaa hor istaago inaad safarto de wax yar maaha ma jira adiga waxaad is leedahay in uun waxaasaa keeni kara in ishooritaagaasi dhaco wallaahi walaalow ma jiraan wax hadda dembi ah oo isleeyahay de haddii dembi iga yaalo dalkaan oo ama dembi aan ka galay waxay ahayd in guddoonkayga loo keeno sida sharciga ah maantana waa sheegay marka mana jiro guddoonka wax loo keenay oo sharci darro ah oo aniga hadda laigu celin karo inaan eelboor oga baxa laigu diidi karo ma jirin marka ma garanayo arrintaas waa waa waxyaabihii ku saabsanaa aniga waxaa isleeyahay waa caqabadihii soo noqnoqonayo waa ayadaa siyaa siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee lagu hayay eelaboorada oo lagu celinayo ee madaxweyneyaalka hore ee dalka si ayay daba joogataaya isleyaatan waan garta haddaan si kale su-aashaa ku weydiiyo xildhibaan dalays deegaanadaad u socoto markaynu eegno geda iyo de intaa la xidhiidha maalmahan ugu dambeeya dhaqdhaqaaqyaa ka socday dabcan jubbaland xaaladeeda weynu ogeyn oo dowladda federaalka halka kala gaadheen maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan baa laga soo sheegayaa mas-uuliyiin kala duwan oo tegaya ciidamo kala duwan oo tegaya ma la odhan karaa xasaasiyadda halkaa ka taagan iyo safarkaagan iyo hadda is-hortaagaagan aad sheegtay in laiskaa hortaagay inay xidhiir yeelan karaan maya walaal wax xiriir ah ma lahan maan deegaan doorashadii u socday marka laga reebo wax xiriir ah lama lahan caqabadaha hadda ka jiro iyo culeysyada ka taagan ay kasoo cabanayaan inta badan shacabka ku nool deegaankaas ay kasoo cabanayaan oo xitaa kamid ah inay etoobiyan iyo niman saraakiil ah ay dhib ku hayaan dadka deegaanadaas deegaankaas gobolka gobo gaar ahaan deegaanka saddex degmo soolow iyo luuq iyo balgaxaawo marka ma jirin wax caqabad ah oo aniga hadda ama deegaankaas ama aan ku kordhin lahaa ama kasoo yeertay oo iyaga naftirkooda igu cabsadeen inaan arrintaas oga sabimaysan jirin